Mas-uuliyiinta degmada Berbera oo ay weheliyaan xubno ka socday hay'adaha Afayooka iyo Seef ayaa magaaladaasi ka furay kulan looga hadlayay horumarinta xaafadda Fileyn ee magaalada Berbera. Kulanka waxaa ka qayb galay maamulka degmada Berbera, xubno ka socday hay'adaha ka howlgala Somalilan iyo mas'uuliyiin kale. Cabdiladhiif oo ka socday hay'adda Seef isla markaasina soo qabanqaabisay kulankan ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulanka iyo ujeedka loo qabtay.
kulankan waxaa loogu talagalay ama uu ujeedkiisu yahay inuu isu keeno mas-uuliyiinta dowladda ee ka mas-uulka ah bixinta adeegyada asaasiga ah ee ay u baahan tahay bulshadu iyo guddiyada oo matelaya ama ku hadlaya afka dadka xaafadda ay ka yimaadeen si markaa wax la ysaga weydiiyo maxaa inoo qabsoomay maxaa maqan maxay dowladdu wax ka qaban kartaa maxaa sanadkii hore la qabtay ee la yskaga mahadnaqayaa taasi markaa waxay keenaysaa in ay dowladduna ku baraarugsanaato Xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa si wadajira uga warbixiyay baahiyaha ka jira xaafadda iyo qorshaha laga leeyahay.
adeegyada asaasiga ee ka jira dhammaan adeegyadii asaasiga ahaa ee loogu talagalay maxay hayday xaafadaha kale siday u heleen iyaduna inay u hesho Eh, waxaynu ognahay iskuulka oo kale dee waxbarashada way ka jirta adeegyada asaasigihii way kala muhiimsan yihiin Een, waxbarashadii way inooga jirtaa runtiina qorshaha waxaa ku jira iskuulkan laftiisana in la ballaariyo maadaama uu xoogaa ka yar fog tahay xaafaddu qaybaha kale ee magaalada dhexdeeda iskuulkan laftiisa in la kordhiyo ka waxbarasho ahaan waxa weeye rool badan ku leenahay howlahaasi marka xaafiyooka ay waddo waxa weeye in caruurtii la ilaaliyo oo mar walba muhiimadda la saaro waa waa shay loo baahan yahay Een, waxbarashada heer degmooyinka waxaa maamusha een, dowladda hoose oo gacanta ku haysa inkastoo heer gobolna kolley aanu wada shaqayn leenahay oo aanu ka wada shaqayno naga maqnaa sidaan u raacsanno sifo yaroo wanaagsan oo qurux badan oo akhlaaq iyo diin diinba leh inaan u raacsanno taasina waxyaabahan la bare ka mid tahay ee dhaxalka noo ah waxaa ka mid ah in aad iyo aad waxbarashada iyadana aanu dadka magaranaysaa doorka iyo roolka ay waxbarashadu leedahay in aad iyo aad lanoo baro Kulankan ayaa door ka qaadanaya in hay'adaha iyo maamulka degmada Berbera ay door fiican ka qaataan horumarinta xaafadda Fileyn.